bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta qodobbada aan barnaamijka dhacdooyinka idinkugu hayana waxaa ka mid ah munaasabad lagu xusayay maalinta afafka hooyo oo ah maalin caalamka oo dhanba laga xuso oo ka dhacday magaalada muqdisho munaasabadaasi iyo waxyaabihii looga hadlay ayaan waraysi waxaan idinkaga hayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo kulankaasi ka qayb gashay waxaa kaloo aan barnaamijka idinkugu hayaa wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta oo ka warbixinaysa waxqabadkii muddooyinkii ugu dambeeyey iyo qaabka loo maarayn karo dadka barakacayaasha ah ee ku sugan qaar ka mid a xeryaha magaalada muqdisho wasiirka ayaa inooga warramaya waxaa kaloo aan barnaamijka idinkugu hayaa maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliska oo kormeer ku tegey dhismaha saldhigga degmada xamar jajab ee ciidanka booliska soomaaliyeed suxufiyiinta ku dhaqan magaalada muqdishona maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray kulamo kala duwan oo saxaafaddu ay uga tashanayeen cidda ay hoggaanka u dhiibanayaan madaxa wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sonna ayaan idiin hayaa cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala dhammaan qodobbadaasi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhacdooyinka waxaa idiin soo saaray anigoo ah cabdulaahi kulmiye halkanna idinkala socodsiinaya aan ku bilaabe caalamka oo dhanba waxaa maanta oo kale laga xusaa maalinta afafka hooyo soomaaliyana waxa ay ka mid tahay waddammada hodanka ku ah afka hooyo haddaba munaasabad aad u ballaaran oo ay ka qayb galeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya golaha wasiirada iyo xubno kale oo ka socda bulshada rayidka ah iyo qaybo kale ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho munaasabadaasi ayaa waxay ahayd mid si weyn loogu weyneynayay afka hooyo oo ah afka soomaaliga oo bulshada soomaaliyeed ay ku faanto haddaba munaasabadaasi markii ay dhammaatay kadib ayaa waryaheena maxamed waydka waxa uu waraysi la yeeshay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta marwo katra bashiir cali waxaana uu weydiiyey bal munaasabadan iyo waxa ay muhiim u tahay
s n t v iyo raadi muqdisho soomaali meel kasta ay ka joogaan wadanka gudihiisa iyo bannaankiisa waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, maanta munaasabadan waxaa waaye munaasabad oo caalami ah oo lagu xusaayo afka hooyo wadan kasta oo oo luqad leh oo af leh maanta way xusaayaan ilaa iyo boqol iyo afartan afar wadan aa maanta xusaaya luqadoodan xuskooda iyo dabaaldegooda maanta u suubinayo waxay hoos timaadaa hay-adda unesco ayagaana mahad leh oo naga kaalmeeyey inaan xafladanaan maanta meeshaan ku dhigno Een, ayagoona la taagsanaya adkeynta iyo joogtaynta luqadeenna hooyo marka maanta xuska waxa waaye oo caalamiga ah oo afka hooyo macalin wasiir eh, dabcan munaasabadda eh, mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay oo adigu aa ka mid tahay iyo mas-uuliyiin kale Eh, halkudhigga munaasabadan aad ugu taragasheen maadaama la xusayo ay afka hooyo oo dama badanna caalamka ay ka mid tahay in xusayaan oo ay soomaaliyana ku jirto eh, halkudhigga maanta aad hiigsanaysaan maxay ahayd Een, halkudhigeenna maanta waxa waaye u hiili afka hooyo Een, afkeenna hooyo waad wada ogtihiin wuxuu u baahan yahay hiilo hiilo weynoo wuxuu kaga baahan yahay shacabka soomaaliyeed xukuumadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed inkastoo hiilo fiican aan ka haysano welina waxaan u baahanaa inaan sii adkayno Een, ah, afka wuxuu xambaarsan yahay habaryar oo dhaqan iyo jinsiyad iyo jiritaan uu xambaarsan yahay marka afkayaga haddii aan diidno ama aan dhahno annaga ma dhigna af soomaali soomaalinimadeenaan diideynaa soomaalinimadeen haddaan diidno jiritaankeenaan diideynaa marka dadka waa inay nala fahmaan in luqadda ayna tahay annaga wixii nalaku garanaya soomaali ahaan hadda luqadayada rajo fiican bay leedahay way ka gudubtay gobolada u gudubtay east africa lagala hadlaa laakiin weli way sii gudubtay hadda waxay u sii gudubtay adduun weynaha hadda haddaad tagta china community soomaaliya joogto jaaliyad soomaaliya joogto haddaad tagta carabaha jaaliyada soomaaliya jo af soomaali ku hadlo haddaad tagta maraykanka kanada yurub adduunka meelaan af soomaali looga hadlin male waa luqadda keliya oo saas u faaftay haddana iyadoo saas ay tahay waa luqadda ku jirto khatarta inay sii baaba'aan oo cilmi baaris la suubiyo waxaa caddaatay inay Soomaa- afka soomaaliga uu ku jiray luqadaha sii socdo taasoo sababta keenaysana waxa waaye waxa lagu fiiriyey markii ay imaadeen iskoolada laguma dhigo marka jiilkii soo kacaya ma lagu baro afkoodii wax kuma bartaan dowladaha kuma shaqeeyaan marka dowladani kuma shaqeysa afkii maxay ahayd een dadka oo jaaliyadaha bannaanka jirana kuma hadlaan marka saddexdii oo muhiim tiir oo hayn lahaay afki buu ma- ma ma aysan haynin saasaa cilmi baaristaas lagu soo saaray adi adiga laba saddex sano ka horaa la soo saaray marka hadda annagoo ka fiirinayno ka cimir qaadanayno cilmi baaristaas waxaan rabnaa horta madaxweyneena oo dekreeto uu soo saaro waa ka warqabtaa kheyr allaha siiyo xasan sheekh oo wuxuu yidhi dowladda af soomaali waa in lagu dhaqmaa dekreeto madaxweyne waaye oo qof ah, oo xafiisyada iyo dowladda iyo kulli xukuumadeenna ra-iisul wasaaraheena ilaah asigana kheyr ha siiyo cumar cabdirashiid asigana wuxuu yidhi xukuumadda iyo wasaaradaha waa inay ku shaqeeyaan af soomaali oo aan keeni karin warqad afqalaad ku qoran marka taas hadda labadaas waan hirgelinay waxay noo dhiman iskooladii tayadooda inaan adkayno waxbarashadiisa tayada inaan adkayno iyo waxa noo dhiman jaaliyadaha inay s- oo xagga sii joogaan ha- inay ku adkeeyaan ardayda waxbarashada s- af soomaaliga iyo waxbarashada wadankooda dhaqankooda abwaanadooda suugaantooda si ciyaalka loo tuso jacayl wadaninimo waata Eh, macalin wasiir eh, dabcan marka laga hadlaye eh, uhuyili afkaaga hooyo oo wasaaraddu iyo mas-uuliyiinta kala duwan hadleen waxyaabaha ay la xusay la soo jeedin waxaa ka mid ahayd in dadka suugaanleyda ah ee la dhiirigeliyo wasaaradda doorka ugu aadan maxay tahay dadka eh, suugaanleyda ah ee iyagu hore marin kara afka hooyo habariro waa sax anaga aniga iskool talyaanigaan soo dhigtay markaan iskoolka dhiganaynay een, markaan ahaa fasalka saddexaad een, suugaanley talyaani ah noloshooda meeshay ku dhasheen taariikhdooda iyo gobayada ay tiriyeen aan kor ka baranaynay markaan inta imaadanaya qof yaqaana sugaanimaba laba sugaanleydeeni dadkii gabayda soo saaraaya dadkii u baahan taariikhda inay xusto marka annaga waxaan u baahannahay inaan dib isugu noqonno wasaaradda waxbarashada haddaanu hayne mukhararkeena aan gelinayna hadda suugaanleyda sida sayid maxamed cabdulla xasan sida xadraawi sida maxay ahayd gaariyeesha adiga abwaanleyda badan oo meelahan wada joogaan soomaaliya meel kastaa ka joogaan ama adduunkaba ha ka joogaan abwaan saciid saalax abwaan cali sugulle inaan la barto taariikh nololeedkooda waxay ku dhasheen gabayda ay tiriyeen sababta ay u tiriyeen isticmaalka kii loo tiriy kii afka loo tiriy kii dhaqanka loo tiriy inaan ciyaalka ay bartaan marka hadda meeshaaneeto akademiyadan joognaa akademiyada waxay lahaan doontaa qayb ama waax oo ah suugaanta oo lagu barbaarinayo suugaanleyd hadda soo kacaayo waad aragta ayaan horeeto tartanka suugaanta ardayda aan u qabanay iyo suugaanleyda oo da'da ah oo sii socdaan in ayagana wax kala harno oon ka qoranno gabayda ay noo haayaan inaan ka qorno ilaahay diiro iskooladan lagu barto dabcan waxyaabaha kale ee lagu horumar karay afka hooyo waxaa ka mid ah dhowaan waxaa jirtay inay shil gasheen dalladaha waxbarasho ee midayntii manhajka doorka wasaaradda ee manhajka uga aadan maxay tahay horta waa run alxamdulilah annaga iyo daladihii waxbarashada walaalahayago ayagana waxbarashada soo haaya intii burburka uu socday oo mudan in la aqoonsado sharafta iyo hoosha ay soo qabteen maxay ahayd waa iswada afgaranay hoosha oo waxbarashadana waa isla qabanaynaa laakiin waa way inoo ogolaadeen in ay dowlad timiday inay wasaaro timiday inay maxay ahayd ay jirayso maxay ahayd adeegyo oo bulshadeed oo dowladda ay u fidinayso muwaadiniinteeda adeegyadaas bulshadeedna waxaa ka mid a waxbarashadii caafimaadka iyo wixii la socda marka kaaseyto ay muhiimka tahay marka manhajka waa document ee dowladda soomaaliyeed ay leedahay annaga keligeen ma lihin wuxuuna ka turjumayaa seebaan rabnaa ardayga soomaali markuu laba iyo toban sano iskool soo dhigto siduu noqon doonaa seebaan rabnaa inuu noqdo muwaadin oo garanaayo soomaali ah oo muslin ah oo meesha uu ka yimaado garanaayo dhulkiisa garanaayo dhaqankiisa garanaayo buurihiisa garanaayo beerihiisa garanaayo badihiisa garanaayo oo fahamsan inuu shaqsi soomaali yahay oo islamarkaasna waxbarashadiisa tayadeeda ay adag tahay si oo ula jaanqaadi karo ardayda adduunka marka manhajka hooshiisa waan wadnaa muqararadan haddana waan fiirinoynaa maada maadaan u fiirinoynaa maadada hadda waxaa naga maqneed oo la dhaho dowladnimada maadadaas dowladnimada waan ku soo darnay maxay ahayd muwaadininimada iyo wadaniinimadana waan ku darnay maadooyin kaleeto ayagana oo maadooyin kale noocnooc dhexgalo sida baycadda sida loo loo ilaaliyo sida culuunta badaha sida culuunta beerahana waan gelinay marka isbedelo yaroo waxaa u keenay muqararada oo na quseeyo annaga horumarkeena na quseeyo si qof kale uu noogu sheegin waxaan noo qabanaa annaga aan dhehayno annagaan waxaan qabsanayno fariinta aad bulshada la wadaagayso maxay tahay maadaama maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga afka hooyo ee febraayo waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed oo dhan inaan dhaho u hiiliya afkiina hooyo afkaada xagga waxaa ku dhagan ku dhalo ku dhaqo ku dhaado afkaaga hooyo marka waxaan rabaa qof kastoo soomaaliya inuu ku dhaqmo inuu ku dhashay inuu ku dhaqmo ku dhaado afkiisa hooyo afkooda hooyo ay u hiiliyaan boorarkan hadda la sheegaayo oo ku dhadhegan oo af soomaaliga aan ahayn in lagu qoro horta af soomaali markaas wixii la rabo hoosa loogu qarto laakiin horta af soomaaliga in la tuso adduunkana saas waaye marka adduunkana aan raacno hana la ogaado inaan nahay dad oo ku faanayo luqadooda oo dad oo rabo inay soomaalinimadooda ay jirto marka soomaaliyey aan u wada heelino afkeenna hooyo
wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta waxa ay ka warbixisay howlaha iminka u socda waxaa kale oo ay ka hadashay qaabka xal loogu heli karo dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho arrimahaasi waxaa ka warramay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta injineer saalax shii cismaan markan wasaaradda in waxyaalo badan oo qabsoomay ay ka mid yihiin in aniga aan diiwaan gelini wax alla wixii kambani ah dhisma wax dhisaay waxaa ka mid ah in aan dhaqaalo badan usoo haraynay dowladda aan ku shubnay wasaaradda maaliyadda waxaa ka mid ah aan la asagay in aan in aan wasaaraddii howlaha guud khaasatan wakaalada hindisaha inaan dayactirnay iyadoo dabaq afar dabaq ah xiskaa waqabs aan ku dayactirnay taasoo guul weyn usoo hooyatay shacabka soomaaliyeed waayo waxa isdhisay shacabka soomaaliya dhisay xiskaa waqabso ama dalkaada dib u dhiso ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka qaybgalnay shirar caalami ah oo aan ku bandhigayno ulajeedooyinka ulajeedooyinka aan ka damacsanay dib u dhiska soomaaliya waxaan diyaargaraynay sharciyo oo dib lagu howlgelinayo shuruucda dhisitaanka ama code of construction dhisidjidka loo dhisaa iyo sid guryaha loo dhisaa shuruucdii gebagaba dhowaan waa hirgelayaan waxyaal badan ayaan ayaan u qabanay ummadda wasaaradda waa ay ka go-an tahay awooddii iyo karaamadii ay lahaan jirta inaan dib u soo celino waxaa ka mid ah tillaabada koowaad in aan yeelan harun aan ku shaqayno wadanka labaatan iyo shan sano wadana burbur ku socday adiga hal maalin ama hal sano kuma dhisi kartid si tartiib tartiib wax loo dhisaya dhisitaankana waxaa weye yani waxaan ku howl jirnaa hadda inaan soo celino qalabkii dhismaha oo idil ay wasaaradda ay lahaan jirtay ama makiinooyinkii waxaan waxaan ku dayatay waxaan rabnaa in agaf agafkii ama kuwii kuwii wax qoda jiray mahadlaase webiyada fatahaadda si naftooda loo dayactiri lahaa oo loo habeen lahaa qalabkii lagu hasameyn lahaa in la keeno ku tala jirnaa waxaan ku tala jirnaa wadooyinka soomaaliya oo idil in la dayactiro dekadihii in in la dhiso garoomadii in la dhiso intaas waxa weeye ujeedni intaas waxa weeye waxa weeye waxyaalaha aan damacsannahay iyay ka mid tahay laakiin laakiin mabda'a koowaad waxa ugu muhiimsan waxa waaye in la helo xarun ay wasaaradda ka shaqayso waana halnay waa wasaaradii ugu horeysay lagu dhisay iskaabu qabso waxa kalena waa soo socda insha allah waxaan rabnaa inaan sameyno kadaastara ahna sahminta dhulka iyo diiwaangelinta inaan sameyno waxaan ku tala jirnaa wakaaladda hindisaha iyo iyo highweyada inaan soo nooleyno taasoo shuruudeeda ay dhammaatay yani waxaan rabnaa inaan abuurno magaalooyin cusub waa ujeedaa magaalooyinkii waa waa overpopulated in magaalooyin cusub inaan sameyno oo jidadkooda iyo oo iskuulaadkooda isbitaalkooda ay leeyihiin in la sameeyo qorshaha borojectooyinka waanu samaysan yihiin shirka hadda aan aadi lahaa la aadi lahaa nigeria ayaa ka mid ah in laga hadlo dib u dhiska magaalooyinka oo idil then qorshaha hadda wax weynaan qabanay oo lagu qaban lahaa almeeno lix sano ayaa waxaan ku qabanay waxaweye wax ka yar hal sano aan ku qabanay insha allah howlaha iyo dib u dhiska waa sii socona anaga shaqaalahiin habeen iyo maalin waa shaqaynana lama nasto haddaba daadan tababar u diraynaa wasaaradaha wasaarad wasaarada ka mid ah iyo jaamacadooyinka wadanka ka mid ah iyo goboladaba waxaan tababar ugu diraynaa nairobi si loo tababaro sidii oo sidii loogu shaqeyn lahaa injineernimada iyo jomiternimada iyo iyo iyo dib u dhiska wadankaba
qorshe ahaan ma jiraan inta ka dhiman hadda in la galo doorasho waxyaaba wasaaradu qorsheysan inay qabato
ujeedadeen waxa weye ama wax doorasho tima amiyeysan tima anaga dib u dhiskan qaabilsanahay waxaan qaabilsanahay in oo in oo dib u dhiskan qaabilsanahay waxaan qaabilsanahay sob aragtida fog wasaaradda waxaa waaye dib u dhiska wadanka iyo dib u dejinta dadka qaxootiga ah waaye howlaha waa sii soconayaan siyaasaddana waa sii socotaa laakiin annaga uma looma xaginayo ama doorasho hadhaad ama yeesu dib u dhiska wadanka waa soconaya waata wasiir waxaa jira barakacyaal badan oo kumanaan kun gaaraya oo qaarkood ku nool goboleedka magaalada muqdisho gaar ahaan inta udhexeysa afguuya iyo muqdisho waxay ka cabudaan dhibaatooyin fara badan oo la xiriira dhanka nolosha ka wasaarad ahaan maadaama aad tihiin wasaaraddii howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska maxaa dadkaas qorshe ah ama baleen ah ugu talgashay
Eh, qorsheweynanka damacsanay dhowaantan waxaan booqasho ku tagay eh, kismaayo eh, waxaan soo booqday xerooyinka qaxootiga baydhowaan tagay beledweynan tagay qorshe aan leenahay waxaa waaye hadda wixii ka dambeeya waxaan damacsanay in la bilaabo eh, eh, development oo horumar iyo maalgelin in lagu sameeyo qaxootiga in dibudejin loo sameeyo in guryaal loo sameeyo in shaqo la abuuro suuragal maaha ummad oo idil inay ku noolaato gargaar gargaarka ee soo socda haddana waxaa lagu dhanac wadi doonaa dib ee- ee- ee horumar in la sameeyo dadka waa inay ay shaqa bilaabaan qof walba wuxuu rabo in lagu maalgeliyo qof walba meesha uu doono inuu dego in taas iyo ulajeedada aan leenahay u- u- mabaadi'da dowladda iyo saas ah dadka in shaqa loo abuuro in horumar lagu sheegayo waayo soomaalida way siman tahay suuragal maaha qofna inuu ku noolaado nolol qaxootiya qofna inuu ku noolaado nolol saraysa dadka way siman yihiin xagga ilaahay ilaahay wuxuu yihi walaqad karamnaa bani aadama qof walba waa inuu ku noolaa nolol sharaf badan oo u golanta bani aadamnimada ayada wayna isku tashataa waayo inta annaga aan dad shisheeya aan kaalmo ku sugeyn wadanka horumar ma gaarayo annaga wadankeena waa dhisi karnaa iskaabo qabsan ku dhisi karnaa saan aan ku dhisnay wasaaradda howlaha guud afar dhawaaqaha lagu qiyaas laaq oo tiro badan anakan waxaan ku dhisnay laaq la-aan in wad- shacabka dhisay jiididkaan dhisayna waxaan ku dhisayna iskaabo qabso dadka walaalayna hadday noo yimaadaan hana gacan waa na siin karaan laakiin maaha inaan sugno dad shisheeya annaga wadankeena waxaan leenahay laba webiyaan leenahay badaan leenahay waxaan leenahay macdanaan leenahay wadankeena waa taajir wadan umadan wadankeenu saas taajir ah haddana inaan fadhino aan sugno macaawan shisheeya taas wax soonaysa maaha wadanka soomaaliya waa qurxoon yahay shacabkiisa waa qurxoon yahay Eh, eh, eh, maxaa la dhahaa dadkan waa qurxoon yahay waa dad ilaahay qurxay ilaahay doorti inay ku noolaadaan waa nolol qurxoon waajib wey annagan waxaan ku dadaalayna shacabka soomaaliya inaan gaarsiino nolol qurxoon sharaf ikraamo leh
taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadirna waxa ay korbeer ku tageen dhismaha cusub ee saldhigga ciidanka booliska ee degmada xamar jajab xarumaha ciidanka boolisku waxa ay qeyb weyn uga jiraan kaalimaha nabadgelyada waxa ayna sugaan amniga guud ee bulshada hadba deegaanada ay ku yaaliin degmada xamar jajab waxaa iminka ka socda dhismaha saldhig cusub oo ay degmadaasi leedahay maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ku deeqay lacag gaaraysa toban kun oo dollar in dhismahaasi saldhigga booliska ay ku bixiyaan taliska ciidanka booliskana waxa uu sheegay in cid kastaba ay uga qayb qaadato hadba tabarteeda inta ay la eg tahay aan ku hormarno guddoomiyaha gobolka banaadir mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale kadibna waxaa inoo raaci doona taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed mudane maxamed sheekh xasan xaamuud
Een, أولا تليها عيدن كبوليسك الصوماليات جنرال محمد شيخ حامود تليها قيبت جود بوليسكا سراكيش عيدن مده قربين جوكتو قدومي كحقان نده قبل كبنادر iyo gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo saxaafadda iyo dhammaan dableyda iyo ciidamada ka qayb qaadatay shaqadan runta aan aad iyo aad ugu faraxsannahay kulligood waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaa kadib waxaa maanta ay farxad noo tahay oon soo xasuusanay berisamaadkii oo isgaax u qabso aan maqli jirnayoo maaragtay madaxda dowladda iyo shaqaalaha iyo cid kastaba ay ka qayb qaadan jirtay waa ku faraxsanna maanta inaan sakeelkii aan qaadanna annaga annaga iyo taliyaha weliba aan isu dhiibayn ood arkayseen waxay bilow u tahay bilow barakale waaye bilow wanaagsanna waaye waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ee deggan magaaladan muqdisho iyo meel kastay joogaanba inay ayagu dalkooda dhistaan waxaan annagu bilownay halkudhigyo ah een, dalkaaga ku dhiso hal doolar oo weliba socoto oo akoonnadii aan furnay hadda ay isja isxir rabaan lacag ayaa laga soo buuxiyey waa mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed annagana runtii saldhiggan haddii nabad la rabo marka nabad laga hadlaayo aasaaska amni ama aasaaska nabadeed waa saldhig haddii aan saldhig la helin nabad ma jirto macnaha marka waxaa maanta noo bilaabatay saldhiga xamar jajab oo aan degmadan aysan hore u lahayn in maanta saldhiga uu dhagax dhigo taliya maxamed sheekh farxad ayay noo tahay annagana qayb mugla ayaan ka qaadan doonnaa sidaan haddaba badiilka iyo aan u sidanayo sakaalka ayaan waxaan rabnaa maskax iyo maal inaan la garab istaagnaan rabnaa waana runtii rajo fiican ayaan ka qabnaa in shacabka soomaaliyeed ganacsatada iyo intii waxgaratoo damiir laba ay ka qayb qaadan doonaan haddii anigu aana dalkeenna dhisin hay-adasha ay dal noo dhisi maayaan ummad kalena waa kuu soo gurma karaane beeska dalkaaga qofkaad rabo inuu isaga dhisto waana bilowna annaga runtii waana tijaabinay waddooyin aan dhagax dhignay haddana waa laami laamigaa ku socdo waxaan rajaynaynaa mar dhow inay dhammaadaanoo shacabku uu ka gudbo meelihii maaragtay jajabnadii mari jireenoo ayagoo laami inay maraan aan rajaynaynaa meel kasto sidaas si la mid ah saldhigga kaaraan oo xalay xafladda lagu qabtay waad ag- waad arkaysa waxaa ka qayb qaatay degmada iyo waxaa iska kaashaday iyo booliiskaa iska kaashaday qayb weyn ay noqoto maanta waa guul waaye saldhigyada sidaasoo kale aan uga qayb qaadanaynaa annaga ka maamul gobol banaadir ahaan annaga iyo guruubkaygana maanta annagoon kala harinaan badiilkii iyo sakeelkiiaan qaadnay ciyaarciyaar annaga maahane waa ku noqonaynaa weliba hadda hasaan ka shaqaynaynaa tan ah een, maaragtay een, carrada iyo harakaawada iyo dhagaxa iyo kulli waajibna saaran waay intaanba awoodna waa soo dhigaynaa uguna sinima doone xataa lacagaan ku daraynaa haddii ilaa idhaahdo toban kun oo doolarnaana ku kabaynaa saldhigaan maalinta ugu horrayso kadibna waa isla joognaa marka waxaan rabnaa annaga intaan bilowno ma dhammaystirayno laakiin dadkaan rabnaa inaan u bilowno oo aan maqashiinno si ayguna uga qayb qaataan marka haddii soddon doolar iyo toban doolar labaatan doolar askarigii booliiska ahaa oo- oo inta naftiisa ka qaaday oo u qaaday danta guud u qaaday ninka ka badan haystana sidaasi lamidaan rabnaa inuu isagana u qaado waxaan kaloon leenahay degmada xamar jajab iyaduna biyaha iyo shaaha iyo ha keenta saldhigga ana ka qayb qaata shacabkooda dad badan oo ladanaa ku nool waa ognahay waddadan hadda aan dhagax dhignan qaybay ka qaato waayaan reer xamarjajab marka reer xamarjajab iyagii maamulkoodaba waxaan u rajaynaynaa saldhiggan bishaan bisha lixaad marka la gaaro inuu noqdo saldhig dhammaystiran oo shaqadiisa wato oo howlal iyo meeshaan meeshaan maxay ajirta in la isweydiiyo aad iyo aad aad mahadsantihin waan idin mahad celinaynaa annaga waxaa noo bilaabatay inaan dalkayna gacmayna aan ku dhisanno waa bilaabatay waana wadaynaa waana ku mahadsantihiin taliyahana waa u mahad celinaynaa iyo taliyayaasha ciidamada iyo saraakiisha mar walba u taagan inay amniga sugaan la'aantood waxaan isleenahay wax qabsoomaya ma jiraan inaysan wax qabsoomayn waxaa daliilu ah saldhiggay gacantoodadana ku dhiso waayaan intay amnigu sugeen taasna waxaan isleeyahay waa guul u soo yatay shacabka muqdisho iyo ciidamadooda u soo yato waaye gobolka banaadir maamulkiisa iyo hay-adaha amnigana wada shaqayn buuxdaa ka dhexayso xayndaabka jiri jirana waa jebina waa laadnay waa isu furanna shalay jidkaan isla haqaynay maanta saldhigaan isla dhiso waynaa beritan wax kalaan isla qaban doonnaa waana mahadsantihin Een, bismi illaahi raxmaan raxiim een, guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf een, guddoomiyaasha degmooyinka uu ugu horeeyo guddoomiyaha degmada xamar jajab taliyaha qaybta guud ee booliiska ku-xigeenada duqa magaalada ee halkan ka soo qayb gala maanta xafladdan runtii een, bani aadanka hadduu wax bilaabo cid dhammaystirta lama weynaayo annaka ilaahay wuxuu nagu duubay bishii nowembar ahayd inaan halkan aan, aan bannayno oo dhul booliis ahayd oo aan ka dhig- aan dhagax dhigno aniga guddoomiyaha saldhigga xamarjab Sal- sidaad la socotaan gobolka banaadir dhowr degmo ayaan saldhig lahayn oo saldhigyadooda ay ku- ay ku dhex shaqaynayaan degmooyinka dhexdooda ama xarun kale ay ku dhex shaqaynayaan marka marba mid baan bilaabayna haddii ilaad middaan ayaan bilaabnay waxa aad maanta arkaysaanna waa een, lacag ay iska aruuriyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa soo weheliyo een, degmada xamarjajab gudoomiyaheeda oo wax yar asna noogu deeqay iyo een, sheekh cabdicasiis oo asna maanta een caro noo keenay waxaana rajaynaynaa markaa in ummadda soomaaliyeed ee halkan tv-ga naga daawanaysa maanta waxaan duqa ugu yeernay waxaa waaye inuu asna nala arko maadaama isdhexgalkii bulshada ay socoto maadaama saldhigyadii ee asaga mas-uuliyaddiisa ay hoos imaanayaan in wixii ah, oraah ah ama wixii gacana uu maanta halkan ka geysto waxaan la leenahay een, ganacsatada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan dhismaha saldhiggan degmada xamar jajab runtii waxa waaye dalkaada dhiso mashruucii ahaa ayaan annagana qayb aan ka nahay ragga dhex taagan dhan waa saraakiishii saraakiil xigeenkii iyo ciidankii cusbaa ee booliiska waaye oo aniga aan ugu weynahay oo maanta badiilka gacanta ku haysanay waxaana rajayn doonnaa eh, toddoba iyo tobanka degmo ee- ee ee gobolka banaadir inaan maalinba degmo u- ku casuulno ay nagala soo qayb qaadato oo halkan ay gacan naga siiso
intaasi kadib ayaa waryaheena nuur siciid tahliil waxa uu waraysi la yeeshay genaraal cali xirsi barre cali gaab oo uu wax ka weydiiyey bal howlaha iminka ay hayaan
بسم الله الرحمن الرحيم halkan galabta waxaa lasuu yimid saldhiggii cusbaa ee xamara jab loo dhisay degmada xamara jab ma lahayn saldhig degmooyinka saldhigga laha kuma jirin waa kuleejyadii meesha kuleejo orfan ahaan jirtay ayaa looga dhisayaa saldhigga qaybna waxaa la siin doonaa kuleejyadii waa tahay tali ee, saldhiggan sidaan u jeedno waa ee, waa saldhigga ugu weyn ee laga dhisi doono degmooyinka gobolka banaadir bal ka waran ayaa idinkala qayb qaatay saldhiggan saldhigii kaa weynaa jira sida dharkeynley oo kale iyo saldhigii kaa weyn waa jiraan laakiin waxaan rajaynayaa inuu saldhigga ugu bilicda fiican oo ugu dhismaha qurxoon inuu noqon doono saldhiggan lacagta lagu dhisaayo waxaa iska qeey iska jaray ciidanka booliska soomaaliya askari kasta iyo sarkaal kasta waxaa laga jaray lacag soddon dollar waa tahay tali waa- wax ma las dhihi karaa waa markii ugu horeysay dhowr laaan sano kadib in iskaa wax u qabso lagu dhiso xarun dib waa markii ugu horeysayba dhowr iyo labaatan sana ka baxdi oo iska qabsaa lagu dhiso waana la wadi doonaa sida nidaamka degaamaynta iyo darisaynta iyo isdhexgalka booliiska loo wado aa loo wadi doonaa shaqadan wax dhisa ah hadda waxaa ku jira dibowyadii laga soo xareeyey degmada jowhar degmada kaxda iyo meelaha kale laga keenay oo iskoolka ku jira aa hadda ku jira galabta dhisma gubernatoriyaha yimid oo wax ka dhisay oo carada soo dejiyey oo haddeer toban kun oo dollar ballan qaaday inuu ku bixinayo dad kale oo tiro badan oo ama ganacsata ama madaxana way jiraan oo shaqaas raalli iyo nus ayaan ka nahay waana ku faraxsannahay waxaana naga go-aan ah inaan dalkayga dhisano waa tahay ugu dambeyntii ee, maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed ugu dambaystii shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay xarumaha amniga dhismahooda ka qayb qaataan sidii looga baxo dhibaatadii amni darrada ahayd ee jirtay waxaan leeyahay toddoba iyo tobanka degmo iyo mujtamaca ganacsatada shaqaalaha dowladda nooc walba oo dadku yahay inay ka qayb qaataan dhismaha saldhigga degmada xamarjajab oo amniga degmooyinka xamarjajab iyo waaberi wax weyn ka bedeli doono dhanka ugu dambeyntii intee ku dambeysa arrinta dhismaha saldhigga ee degmada kaxda dhismihii degmada kaxda ciidankaan geynay waa xafiisyaa laga furay si kumeel gaar ah ayaa saldhigga loogu sameeyey laakiin dhabta kii la rabay maaha waa la gaaraa kalena rabana insha allah
suxufiyiinta soomaaliyeed berihii lasoo dhaafayba waxaa u socday kulamo ay uga hadlayaan ciddii hoggaanka u noqon lahayd kulammada ay suxufiyiintu ku yeelanayeen magaalada muqdisho ayaa waxa ay saldhig u ahaayeen cidda hoggaanka saxaafadda soomaaliyeed lagu aamini karo iyo qaabka ay suxufiyiintu uga- uga wada tashan karaan kulankaasi ka mid ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa aragtiyo kala duwan looga dhegaysanayay qaar ka mida suxufiyiinta magaalada muqdisho islamarkaasna tala bixin ay ka jeedinayeen hadba sida ay aragtidooda la tahay haddaba kulamadaasi waxaa maanta ka qayb galay madaxa wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sonna cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala waxaana uu ka warramay hadba sida saxaafadda iminka la gudboon iyo hoggaanka saxaafadda cidda ay u dhiibanayaan in ay ayagu xor u yihiin isla markaasna ay ka tashan karaan aad baan ugu faraxsanahay inaan eh, shirkan kasoo qayb galo kasoo kow inaan maaragtay wasaaradda aan ka tirsanahana saxafi baan ahay idinka mid ah shala waqtigan oo kalena halkan baan barnaamij ku sameynayay marka taasna waxay isii saaraysaa mas-uuliyad gaara walaalayaal waxaan rabaa inaan aragtida wasaaraddana idiin sheego warbixin koobanna idin siiyo Eh, waxaa laga yaabaa in badan oo idinka mid inay xogaal tahay in badan oo kalena inaysan wax macluumaada haysanin meesha la marayo waxa loo socdo waxaa la raba in la gaaro waxaa la raba in la daweeyo dhibaatada jirta marxaladda uu waddanku ku sugan yahay waa ka wada dheragsannahay taariikhda ma raba inaan waqti badan ku dhumiyo Eh, rag odayaal ah oo maaragtay saxaafadda eh, aabbayaal noogu ahaa jooga waxaa raggaas qaar ka mid ah ay noo sheegeen in muddo hadda laga joogo laba iyo labaatan sano uu soo bilowday khilaafka ka taagan urur ay ku midaysan yihiin saaxiibiyiinta soomaaliyeed laba iyo labaatan sannadood magacyadu ha kala duuduunaadeen laakiin hadafku hal mid oo ah laba iyo labaatan sannadood ayuu socday oo maalinba sidii geeli la kala dhacay ninba ninka dhac ninba ninka daf ninba dariiq ha u maro ninba magaciisa ha u maro sababo badanaa saacidaya laakiin midda ugu weyn waxay ahayd dowlad la-aan midda ugu weyn waxay ahayd qaanuun iyo system iyo nidaam wax kala reebaa inuuna jirin maanta meeshaas meel ka duwanaan joognaa dalku dowladuu leeyahay nidaam uu leeyahay xeerar uu leeyahay kow iyo toban sannadood waxaa laga soo shaqaynaya xeerka saxaafadda ee hadda la ansixiyey ee la meelmariyay baarlamaanku uu saxeexa kow iyo tobankaas sannadood ujeeddada loo socday ee lagu rafaadayay ee maalin baarlamaanka la geenaya maalin gobol la geenaya maalin la isku qabsanaya waxay ahayd inuu wax ka bedelo duruufihii ay saxafiyiinta soomaaliyeed ku sugnaayeen inuu qof kasta xaqiisa siiyo qof kasta oo muwaadina inuu xaqiisa siiyo cod codkiisa uu fursad u siiyo karaamo uu siiyo sharaf uu siiyo uuna kala xadido annaga inaanan isku xadgudbin inaanan dadkana dadka aynan ku xadgudbin iyo inaan inakana ku xadgudbin maanta maxaan joognaa maanta waxaan joognaa xeerkii oo la ansixiyey dowladdii oo maaragtay kumeel gaar ka baxday oo dastuur iyo qawaaniin iyo nidaam qabta shuruucdii dalkaoo shaqaynaysa shuruucdii dalka oo shaqaynaysa oo si wanaagsan u adeegaysa waxaa lagu qasban yahay qiimo kastoo ay ku kacdo iyo waqti kastoo ay qaadato iyo dhib kastoo laga maro shuruucda in lagu dhaqmo annaka wasaarad ahaan waxaan mas-uul ka nahay warfaafinta waddanka saxafiga iyo saxaafadda iyo waxa la xiriira iyo mas-uuliyado kaloo noo wehliya mas-uuliyaddeenu waxay tahay inaan dhowrno madax banaanideenna inaan dhowrno xorriyaddiina inaan ilaalino xuquuqdiina isla markaasna idinka laftiina aan idinku ilaalino inaad waddo sharci ah ku nooshihiin oo waddo sharci ah aada ku shaqaysaan oo dad qaanuunka ku hoos nool aada noqotaan markaasaa qofka xuquuqdiisa la difaaci karaa xeerkii saxaafadda markii la meelmariyay madaxweyneha ansixiyey wuxuu qorayaa wax kasta oo qaanuuna ee ka horreeyey maalinta la ansixiyey xeerkaas inuu isagu baabi'iyey isla xeerkaasaa lagu baabi'iyey wuxuu kaloo sheegayaa inaanu jirin maalinta xeerkaas la anfi- la ansixiyo qof saxafi ah ilaa uu soo maro guddiga qaranka ee saxaafadda oo imtixaan ay ka qaadaan oo wasaaradda warfaafintu ay soo siiso kaarkii aqoonsiga saxafinimada qofkaas marka uu qaato kaarka saxafinimada wuxuu xuquuq u yeelanayaa wax alla waxa la xiriira xorriyadda oo dastuurka qodobka sideed iyo tobnaad bixiyey iyo qodobada kale ee faraha badan ee isla xeerkan ku qoran waxyaabaha xuquuqaha ay siinayaan oo ay ka mid tahay inay si xore u hadlaan inay ra'yigooda cabiraan inay macluumaad faahfaahsan soo dhamaystiraan inay urura samaystaan ururkaas wuxuu noqon karaa mid sida hadda la sheegay national union ah oo nasojo kaleeta wuxuu noqon karaa mid magacaaga ah wuxuu noqon karaa mid koox xirfadley ah ama telefishino ama idaacado ama wargeyso siday doonaan ha noqoto way u furan tahay laakiin qofna xaq ma laha ilaa uu sharciga ma qof xaq lahu ma jiro annaga marka waxaan rabnaa laba waxyaabood inaan iswaafajino wasaarad ahaan waxaan rabnaa waxyaabihii jiray institutionskii jiray saxafiyiintii jirtay nidaamkii jiray inuusan xeer ku baabi'in oo aynan ku dumin oo aan qofka wariyaha ah ee hadda soo shaqo tagahay xaqiisa weynin ururka jira ee dhaqdhaqaaqaahi uunan baabi'in laakiin wariyaha iyo ururka iyo idaacadda iyo telefishinka waxaa waajib nagu ah inaan sharciyeeno inaan sharciga marsiino dariiqa sharciga inaan ku marsiino caqabada koowaad ee marka taallahay waxay noqotay arrinta nusoj oo laba garab u kala jaban oo laba nin ay kala haystaan oo adduunkii saamaysa oo dowladda soomaaliya saamaysa oo idinka idin saamaysa waxaan ku qasbannahay oo mas-uuliyad naga saaran tahay oo waajib nagu ah oo dowladda xilkeedu ay tahay dowladda xilkeedu maaha inay ururka farageliso ururka idinma dhisayno hebel doorta idinma dhahayno idinma faragelinayno laakiin mid xaq baan u leenahay waxaan xaq u leenahay wax nadiif ah oo xalaal ah oo aan kormeernay oo aan hubinnay oo aan ognahay sida ay ku dhaceen in la codeeyey dariiq saxa loo maray si saxa loo doortay inay dhacaan ma ogolaanayno inuu qof keligiis aragtidiisa dadka ku haysto isagoon sharciyad haysanin sidaas daraaddeed waxaa idin hor yaallaa waxay tahay guddigan annaka markay noo yimaadeen niman odayaala oo aan naqaano oo qiimo leh oo sharaf leh oo saxafiyiin ay ahaayeen waxay wadaan ay noo sheegeen waxaan ku niri wada waa idinla shaqaynaynaa ilaa aad dariiq sharci ah oo xaq ah aad ku socotiin waa idinla shaqaynaynaa haddaad dariiqaas xaqa aad ka leexataan ood qof garabka aada maaragtay ku sidataan ood koox la jirtiin oo dadka u kala hilisiin oo dariiqa aad wax ku samaynaysaan oo caddaan waayana waa idinka joojinaynaa waxaan idin leenaha tan ma aha dariiqa sharcigu idin ogola sidaasaan kula shaqaynay odayaashaan annagoo idinma soo dhisin idinmana soo xulin laakiin waa caawinaynaa waana caawinay waxaana ku caawinaynaa inay wada joogaan inay shaqeeyaan inay shaqo fiican qabtaan inay isku kiin keenaan inay ra'yigiina idiin soo bandhigaan ra'yigooda idiin soo bandhigaan idinku aad ra'yigiina u bandhigtaan si wax halaal ugu dhacaan meeshaan u soconno iyo xaqa annaga aan leenaha waa intaas marka walaalayaal maanta fursad baa idin hortaala fursad inteena badan halkaan fadhisa intaan saxaafadda ku jirin aanan helin ayaa idin hortaala annaka wasaarad ahaan waxaan rabnaa in idinku caa- idinku caawino fursaddaas inaad ka faa'iidaysataan dariiqaas iyo processkaas iyo hanaankaas in si macno daraa loo carqaladeeyo si macno daraa loo baabi'iyo boqol iyo labaatan maaragta waxyaabooda foodaa la iska dhinac sameeyo ma ogolaanayn qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho war aniga waxaasa ila khaldan guddiga waxaasa ula khaldan dariiqaana ila khaldan waxaanu sharci maaha xaqu u leeyahay laakiin waa in nidaamka dhexdiisa lagu doodaa oo lagu hadlaa fursadda idin hortaallaa waxay tahay inaad maantay masiirkiina go-aan ka gaartaan annaka wasaarad ahaan waqti aada u badan uma hayno oo aan xeerka iska dhigno hadda xeerka waa isku laaban yahay waxaan isugu laabnay inay idinka wax idinka soo baxaan oo markaas waxa idinka soo baxaay ay annaka wasaarad ahaan nagu caawiyaan inaan daweyno waxyaabaha aad tabanaysaan ee xeerka ku jira ee ay ugu horeyso arrinta laga hadlay ee ee jaamacadaha iyo waxyaabaha ku saabsan dabcan xeerka waa la meelmariyo waa dhaqangal madaxweynaha saxiixay laakiin haddana haddaan helno cod saxaafadda soomaaliyeed matala oo sharci ah wasaarad ahaan waxaan awood u leenahay innaga oo hay-adaha sharciga dalka la kaashanayno inaan wixii dhiba wax ka bedelno fursaddaasaan idin siinay waqti badan uma hayno magaca intiina halkan fadhisa dadka watahay waxay maraysaa maantay mushkiladda ay abuureen inay shan lix maxkamadood oo caalami ah furan yihiin oo magaciina lagu kala sheegto waxay maraysaa soddon afartan milyan oo dollar oo aad ka faa'iidaysan lahaydeen ood iskuulle ku samaysan lahaydeen ood jaamacada ku dhigan lahaydeen oo qalab ku iibsan lahaydeen inuu nin u xayiran yahay qof magaciisina u xayiran yahay markii wax kale la waayo dowlad waxaa loo samaystaa waa inay ummadda matarsho oo kala qabato oo qaanuunka ku hayso fursaddaasaan idin siinay waxaan idinka codsanayaa si adag idinkaga codsanayaa oo idinku celcelinayaa waxyaabaha dadka ku kala jira hebel fiiriska ninkan yaa soo diray kooxduu ka socdaa muxuu aaminsan yahay meesha ma waxbaa ku jira su-aalahaas faraha badan iyo waxyaabahaas tirada badan ee dadka ku jira maanta maalintoodii ma aha walaalayaa waxaan rabaa anoo idin kamid a oo saxafi ah inaan idinka codsado xogwaalnimadeyda fursaddaas waqti kooban wa inaad wax ku samaysataan inaad dariiq ku samaysataan cid idin matasho oo xalaala oo si transparenty ah oo furan oo loo jeedo lagu doortay qofkii cod idinka raba idin hor yimaado aada ku samaysataan ka hor inaad u nuglaataan ood u jilicsanaataan idinkoo toos toosinaayo oo aragtidiina ku daraya oo meesha ay ka qaldan yihiin ka toosinaayo waxaan markii in wax la sameeyaa aaday u adagta intiina inaad isku timaadaan oo intaana isku yimaadaan qiimo fudud kuma kicin qiimo iska yar kuma imaanin waqti badan daal badan dood badan oo ku timi waxaan ogolanahay in la saxo in la saxo maxaa lagu saxaa dadkan aragtida idin ku jirta inaad sheegtiin oka guddigan waa waa fiican yahay guddi in la sameeyo laakiin maxay cilladu leeyahay cillad hebel uu leeyahay ha laga saxo sidaanu u qaldan yahay waxaana ka dhiman waxaan ha lagu daro waxaan fahmi karna waa waana la aqbali karaa laakiin waxaan la aqbali karin ogaada gabaygii abwaanguura uu dirin jiray oo ay ku jirtay halkaana joogi mayno hawada aadi mayno gadaal aadi mayno horey aadi mayno ma ogolaaneen wax cadaa la rabaa in la sheego hadday dhacdo oo waqtigaa inta la qaato ay dhici weyso in saxaafaddu ay wax gaarto annaga waxaan xaq u leenahay wasaarad ahaan qaanuunkuna siiyey dastuurka waddanku noo fasaxay xeerka inaan ku dhaqanno waxa sooma xeerka inaan ku dhaqanno waxa ku qoran inaan raacno ama dad ha ku shaqo beeleen ama idaacada ha ku dumeen ama ha lagu barwaaqoobo inaan ku shaqeyno aan ku qasbana idinkuguma sheegaya in laydinku cabsi geliyo laakiin wallaahi waa xaqiiqo jirto oo la nool yahay waxaan rabnaa wax waa gaari kartiin ilbaaxnimadu inayna barto inaan isku tanaasulno inaan doodno inaan platform macquul ah samaysano sidaas aan ku shaqeyno waa idin garab taagannahay hadda halkan waxaan u joogaa oo shaqadeeda uga soo tegay maaha inaan idiin tilmaamo waxaad samayn lahaydeen maaha waxaan inaan guddigaan u tilmaamo wuxuu samayn lahaa laakiin waa inaan korjoogteeyo inaan hubiyo wixii saaka meeshaas ka dhacay wax fiican ay ahaayeen saaka wixii meeshaas ka dhacay wax fiican ma ahayn waana xaq aan leenahay ogaada ku xadgudub oo qaanuunka aan ku xadgudbayno ma aha xaq aan leenahay waa go-aankaan wax ku qaadan lahay annaga xogoogaan aan rabnaa inaan qaadan marka walaalayaal waa soo koobayaa waa idinku dheereeya raalli ahaada waxaan idin rajeynayaa inaad tashataan go-aan fiican inaad gaartaan inaad isku tanaasushaan
barnaamijkeenii dhacdooyinka dhegaystayaal oo aan idiin soo saaray anigoo ah cabdulaahi kulmiye halkanna idinkala socodsiinaya intaasi ayuu iiga dhan yahay intaan dib dambe u kulmayno meel kasta oo aad joogtaan nabadgelyo